maxkamaddu markay aragtay eedda lidiga ku ah eedaysanayaasha cali khaliif dube ku xadgudbeen qodobka afraad ee xeer lambar koob iyo labaatan ee soo baxay labadii kun iyo labadii ee xeerka oo ah xeerka mukhaadaraadka markii aragtay markhaatiyaasha ay xafiiska xeerlaanta hor keentay ee maxkamadda horteeda kuwaasoo si buuxda u caddeeyey in eedaysanayaashaasoo maqna ahi ay siteen oo ku sideen gaadhi somalilan number soddon iyo shan siddeetan iyo shan sagaal sayraf ah khamri dhan laba boqol lixdan iyo sideed dhalo oo khamri ah markay aragtay in khamrigaas lagu qabtay intii aanu soo gaadhin maxay ahayto gobolka sanaag meel leeda dhabardalool oo u dhow agagaarka ceelaf weyn markay aragtay inay eedaysanayaashu ka baxsadeen gacanta booliiska oo aan gacanta lagu qaban una baxsadeen meel leehdo dayaxa oo ay maxay ahayto ka dhigteen gabdhaad ay ku dhuntaan markii aragtay qodobka maxay ahayto ciqaabta uu dhigayo qodobka afraad ee xeer nambar koob iyo labaatan ciqaabta uu dhigayo maxkamadda waxaa u caddaatay in eedaysanayaashu ahaayeen kuwii siday khamrigaas laba boqol iyo lixdan iyo sideed dalo kuna siday gaariga soddon iyo shan siddeetan iyo shan sagaal oo sayraf ah saas daraaddeed maxkamaddu waxay ku xukuntay midkiiba saddex sano oo xadhiga iyo saddex milyan oo ganaxa waxaana ciqaabta loo bilaabayaa marka ay booliisku gacanta ku dhigaan sidoo kale maxkamaddu waxay xukuntay gaadhiga nambarkiisu yahay soddon iyo shan siddeetan iyo shan sagaal ee uu leeyahay maxamed maxamuud sheekh oo si ammaanaha gaadhiga looga kaxaystay boqolkiiba shan qiimihiisa boqolkiiba shan ayay maxkamadda kaga xukuntay maxkamaddu waxay kaloo diiday maxay ahayd maadaama wax xigsimada lagu qaban guriga maxay ahayd loo diyaarinayey in khamrigaa lagu soo rogo mar haddaan wax xigsimada lagu qaban oo aan la keenin in la ganaaxo maxkamaddu waxay kaloo amraysaa in isla hadda khamrigaas la baabi'iyo maanta oo ay bishu toban tahay waxaa horteenna yaalla khamri ay soo qabteen ciidanka booliiska oo tiradiisu dhan tahay laba boqol lixdan iyo toddoba quraaradood kaas kaasoo laga soo qabtay meesha la yidhaahdo cag iyo dhabardarool saddexdii bisha saddexaad
maantana maxkamadda gobolku way xukuntay khamrigan in la gubo waxay kaloo xukuntay gaadhiga wixii sharcigu ka ogolaa waxay xukuntay eedaysanayaashii khamrigan sitayo iminka fakad ku maqan iyaguna way ku mahadsan yihin xukunka ay soo saareen maxkamadda gobolku aad iyo aad ayuu mahadsan yihiin waxaan leenahay aad ha looga taxadiro daroogadan shareecadda islaamku xaaraamaysay oo dadkeenna dhibaatada badan ku haysa